bsmi illaahi الرحmn الرaحيم alxamdu لilh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين amا bعd qala الإmam أbu عiisa التirmidiy رaximh اllah taعalى bab maطbuucaadku waxay qorayaan baabu maa jaءa fi calaamati xuluuli اlmaski wاlkhasfi laakiin maطbuucaadku makhduudaadku ama usuusha kitaabka ma leh tarjamada sidaas u dhigan baabkanina marka waa baabeeyey biduuni tarjama baab unbuu yihi bes qaala alimaamu abu ciisa xadahanaa saalixu bnu cabdillaahi الtirmidiyu wahuwa abu cabdillaahi hiqat qaala xadahanaa alfaraju bnu fadaalah abu fadaalata ashaamiy wahuwa abu fadaalata ashaamiyu tannuukiyu daciif can yaxya bni saciidin wahuwa yaxya bnu saciidin alansaariy can moxamed bni camri bni caliyin waa moxamed bnu camri bni caliy bni abi aalib majhuulu rawaa lahu tirmidiyu faqad can caliy bni abi aalibin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam marka sanadkan saaad arkaysaan waxaa ku jira ninkaa daciifka alfaraj bnu fadaala iyo ninkaa majhuulka ee moxamed bnu camr bni caliy bni abi aalib ayb marka sanad dacfi uu ku jiro qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam idaa facalat ummatii ummadeydu hadday samayso khamsa casharata khaslatan shan iyo toban arrimood xalla biha albalaa'u xalla waxaa ku degaya bihaa fiiha iyada dhexdeeda albalaa'u balada ayaa ku degayso qiila waxaa la yidhi wamaa hiya yaa rasuula allah waa maxay anyani shan iyo tobankaas arrin qaala wuxuu yidhi idaa kaana almaqnamu haniimadu haddii ay ahaato duwalan mid dadka waxhaysto un gacan qoom gacantood un ku warwareegayso idaa kaana almaqnamu haniimada hadday noqoto duwalan wax qoom gaar ah gacantooda un ku warwareego waalaamaanatu amaanadiina ay noqoto maqnaman haniimo ay noqoto oo qofka haddii wax lagu ammaanaystaba ay u u arko xoolo qhaniimo ah oo kale sa haddaa aragtaan oo yacnii dadku ammaanadii waa iska qhaniimaysanayaan wixii ammaano loogu dhiibo ama ay ammaano dadka ugu hayaan waxay u arkayaan ama ay noqonayaan maal si fudud lagu helay ama qhaniimo lagu helo la dhacay ayb oo ammaano gudasho la-aan waay marka wazakaatu zakadiina ay noqoto maqraman qaan ay noqoto zakadiina qofka uu dhibsado ou u arka marka deyn uun lagu leeyahayo ou iska gudayo qalbigiisu aynan uunan ku wanaagsanayn oo bitiibi nafsin uunan u bixinaynin wa adaaca arajulu ninkuna ou adeeco zawjatahu xaaskiisa wax allaale waxay dhahdo uu ku adeeco wa caqa ou caasiyo ummahu hooyadiina ou caasiyo warkeeda diido wa bara ou u baarinimo falo sadiiqahu saaxibkiisa oo u baarinimo falo ou si fiican ula dhaqmo wa jafaa abaahu aabbihiina uu gooyo oo aabbihiisna wixii uu ka mudnaa ounan siinayninoo saaxiibka uu ka qiimeynayo wartafacat il aswaatu codadkiina ay kor ku noqoto filmasaajidi masaajidda dhexdeedana lagu dhex qaylo dhaamiyo oy dadku yacni masaajidii cibaado iyo loogu talagalay in diin lagu barto laga dhigto meel un la yskaga sheekaysto oo lagu qaylo dhaamiyo wa kaana ou ahaado zaciimu lqowmi qolada ninka odayga u ahna ardalahu midka ugu liito qoladana ninka ugu liito uu hogaamiyo u noqdo hoggaankeedu qabto wa ukrima arajulu qofka la karaameeyo makhaafata sharihi cabsi laga cabsanayo dhibkiisa darteed war ninkan waa dhib badan yahe naga daaya saasaa lagu karaameynayaa bis dhibkiisa cabsi laga cabsanayaa lagu maamuusayaa isaga wa shuribat ilkhamru khamradiina la cabo wa lubisa alxariiru xariirtii la labisto oy raggii labistaan watukhidat ilqiyaanu gabdhaha heesana oo fanaaniintaana la yeesho oo la samaysto alqiyaan waxaa weeyaan markaa kuwan gabdhaha heesaa la dhahaa ayb qiyaanna waa lagu jamciyaa waa jamcu tagsiir qaynaatna waa lagu jamciyaa oo jamcu tasxiix ah ayb jamcu tasxiixin ah ayb watukidad la yeesho oo la samaysto alqi alqiyaanu gabdhaha heeso oo fanaaniinta iyo walmacaasifu iyo qalabka muusikadana la samaysto oo ay dadku iska tuntaan walacana aakhiru hadihi اlummati ummaddan aakhirkeeda dadkeeda dambana ay lacnadaan awalahaa kuwoodii hore waa sida shiicadu hadda ay samaynayso oo kaleo waxay lacnadayaan abubakar iyo cumar ummaddan awalkeedii bay lacnadayaan ayb falyartaqibuu ha sugteen dadkaasi cinda dalika meesha agteeda riixan dabayl xamraa'a guduudan ow amase khasfan dhulgooyo iyo wa maskhan in suuradooda la bedelo oo xayawaan suuradii loo laga dhigo suuradooda intaa un ha sugtaan de umuurahan uu xadiidku ka hadlay kulligood umuuro dabcan fiican maaha waa umuuro shar ah oo nusuustu ay tilmaantay saxiixa ah ayb shartuna aakhiru zamanka inay badanayso oo ay aada u badanaysana wax shareecada mutaqarir ku ah waay agteeda marka macno oo macno kama muuqdo marka fog qaala hada xadiidun gariibun weeyaan kani xadiid gariiba laa nacrifuhu min xadiidi caliyin isagoo ah ilaa min hada lwajhi sanadkan wejkan dhis un baan ku haynaa walaa naclamu axada qofna ma ogin rawaahu can yaxya bni saciidin alansaariyi inuu ka wariyey غayr الfrج بn fadaalة yaxya bnu saciidna ninkaa faraj bis un baa ka wariyey oo daciifka ah marka xadiidka tafarada bihi faraj wahuwa ضaciif ciladiis waa intaas waqad takalama fiihi bacdu ahli اlcilmi baa ka hadleen farajkaas wadacafahu wowna daciifiyey ahlucilmiga qaarkood min qibali xifdihi ninkaa xifdigiisa xaggiisa waqad rawaa canhu wakiicu wagayru waaxidi min alأma isagana waxaa wax ka wariyeen wakiic iyo mid wax ka badan oo a'imada ka mida qaala xadahanaa caliyu bnu xujrin qaala akhbaranaa moxamed bnu yaziid can ilmustalimi bni saciidin wahuwa almustalimu bnu saciid alwaasitiyu saduuqun caabidun rubamaa wahim can rumayxin aljudaamiy rumayx aljudaamiy waa majhuulun rawaa lahu tirmidiyu faqad oo ninkaa jahaala ku sugan can abi hurayrata markaa xadiidkiibuu keenay isagoo min xadiidi abi hurayra ayb qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal ly slam ida tukida alfay-u duwalan fayga maalka muslimiinta haddii laga dhigto wax koox gacanta ugu jiro oo iyaga gacantooda un ku warwareego walaamaanatu amaanadiina maqnaman haddii laga dhigto haniimu oo qofka wixii loo dhiibtaba iska qaato wazakaatuna zakadiina maqraman dayn iyo qaan laga dhigto oo aan loo bixinaynin iyadoo qalbigu uu ku saafisan yahay wa tucullima la barto cilmigii la barto ligayri diini diin waxaan ahayn loo barto cilmigana ayb ey watuulli watucullima alcilmu cilmiga la barto ayb cilmigaa la tilmaamayana dabcan de cilmiga diintaa yaa la baranaya maxaa loo baranayaa ligayri diini diin waxaan ahaynaa loo barana iyadana waa calaamaad uun markaa sharta iyo fasaadka joogay ka mid tahay ayb weliba cilmigu markuu iska noqday jaamacaad iyo uu galay cilmiga diinta markii uu jaamacaad galay oo shahaadooyin ou galay ee qofda ilaahay uun ikhlaas ku arsuqay maahane inta badani waxay wax u baranayaan wadiifo iyo shaqo inay helaan bis waana arrin aada u xun walidaalika waxaa dareemaya arrintaas saameyn ay ku yeelatay nin diin baranayo oo xadiid iyo culuum sharciya baranayo xalaal iyo xaaraam oo waxaad arkaysaa aan u ekaynba qof haddana muslima oo tashabuhii gaalada uu aada uga muuqanayo dhexda iskaga xihan tahay oo sarwaal ku dheganoo nab ku ah wato oo garki u xiiran yahay iyoad arkaysaa haddana xadiid nebiya u baranaa muxuu ka baranaa marka xadiidka nebiga ma cilmi baa loo bar in layska ogaada miyaa loo bartaa mase in lagu camal falo in lagu camal falaa loo bartaa xadiidka nebiga maahan yacni cilmul aathaar culimadii hore waxay dhihi jireen salafka haddaad rabto inaad barato yacni cilmul khubsi muufada cilmigeeda iyo haddaad rabto inaad barato waxaad aadaa ra'yiga utlubi ra'ya aaraa'da iyo waxaas iska baro haddaad rabto cilmul khubsi nacam waidaa ra-ayta cilma yani alaakhira haddaad cilmi aakhira rabtana waxaad barataa aahaarta xadiidka nebiga sala allahu alayh waali wasalam marka xadiidka nebiga iyo tafsiirka qur-aanka waa cilmu laakhira waa cilmi qofka aakhiradiisa badbaado aakhira u ka shaqeynaya laa shaka badbaadada aakhirana adduunyo fiicana ku ku hoos jirto haddii marka adiga adoon qasadkaagu ahayn adduunyo haddaad ku hesho adduunyadii waa un khayr ilaahay kuu keenay wa laakiin marka horeod xarafkaba baranaysa haddaa u barato intaasoo shahaadana soo qaado hadhowna wadaa'if iyo shaqo ku raadso ee aysanba kaa ahayn inaad ku camal fasho cilmigan waa midda ugu daran waay waana khasaarada ay jaamacaadku qeybo kamida ay sababeen way male yacnii jaamacaadku ma wada xuma qofku inuu wax ka bartaana xaaraan maaha laakiin macnuhun waxay tahay waxa soo ziyaaday oon awal joogintaas waay waagii hore hadda ninka masaajid uu cilmiga ka bara jiray markuu masaajid ka bartaana ee shaqo iyo kuma raadsan jirin cilmigaasna markaynu isagana ku anfaco ummadna ku anfaco u baran jirin laakiin hadda wadaa'if iyo shaqaa kasoo horeysa un bis ayb saas darteed marka xalaqaadkii masaajidda waxaa arkaysaa ihtimaam inaan la siinaynin jaamacaadkana shan shan kun iyo lix lix kunaa dhiganaysa lixdaasi kun ma kula tahay inay marka ay u joogaan meesha lilaahi inay u joogaan yani hadday lilaahi u joogaan way fiicnaan lahayd ama cilmina ay taxsiilinayaan marka in layska jiro culimmadana dalabulcilmiga marka ay ka hadlayaan aadaabtiisa waxaa ugu horeeya alikhlaas ayb wa tucullima wax loo barto ligayri diini diin waxaan ahayn oo diin waxaan ahayn marka waa jaah iyo maal wa ataaca rajulu ninku uu adeeco imra'atahu haweentiisa wacaqa ummahu hooyadiina uu ku caasiyo waadnaa sadiiqahu saaxiibkii uu soo dhoweeyo wa aqsaa abaahu aabihiina uu fogeeyo wadaharat ilaswaatuna ay muuqato fi lmasaajidi masaajidii wasaada alqabiilata qabiiladana oo oday u noqdo faasiquhum kooda faasiqa oo oday u noqdo wa kaana zaciimu lqowmi qoomka zaciimkooda iyo hogaamiyahoodana ou noqdo ardalahum kan ugu liito wa ukrima rajulu qofkana la karaameeyo makhaafata sharihi shartiisa cabsi laga cabsanaya darteed wadaharat ilqaynaatu haweenka fanaaniintana ay soo muuqdaan walmacaasifu iyo muusikada wa shuribat ilkhumuuruna lacabo wa lacana aakhiru hadihi lummatina ou lacnado awalaha kuwooda hore falyartaqibuu cinda dalika ha sugtaan riixan xamraa'a dabayl guduudan wasalsalatan dhulgariir wakhasfan dhulgooyo wa masqan bedelaad la bedelayo dadkii suuradoodii iyo waxyaabahaasi iyo waqadfan tuurid lagu yacni la tuurayo la cadaabayo iyo wa aayaatin aayado calaamado tataabacu israacraacayso ka nidaamin baalin ku tix shay isku taxanoo sidii kuushii oo kale ah oo duugowday oo kale qudica kaasoo qudica la gooyey silkuhu tixiisa la gooyey tataabaca waa israacraacaya oo shayga hadduu kuul yahay ama tusbaxa haddii la jaro meesha uu ka taxan yahay la jaro falalaq waa daadanayaa soomaa waa israacaya oo dadku waxay yidhahdaan waxaasi tusbax go-ay waaye saas oo kale waa calaamaadkiibaa imaanayaan iyagoo saa isu raacayo sidii tusbax go-ay oo kale ayb xadiidkanna isnaadkiisa dacfi waxaa ku jira rumayx aljudaami oo jahaala ay ku sugan tahay qaala wafi lbaabi can caliyin waa xadiidka cali uu soo dhaafay marka tirmidi warkiisa diqaa ku jirto xadiidkii hore wuxuu yidhi hada xadiidun gariibun laa nacrifuhu min xadiidi caliyin wuxuu ku qeyday min xadiidi caliyin isagoo qaala xadaanaa cabaad bnu yacquub alkuufiyu huwa cabaad bnu yacquub alrawaajiniyu alrawaajiniy saduuqun gaalin fi اtashayuc aad buu tashayucu ugu qaali guluwi badnaa ninkan bukhaari wuxuu ka soo saaray fii saxiixihi xadiid maqruun ah isagoo maqruunun bigayrihi ah ee aimada kalena tirmidi bisun baa u wariyo ayb aad baa marka uu guluwigiisa u darnaa ilaa qaarkood ay yidhaahdaan dee qiso allahu aclam siday ku ansaxday kutubu taraajimna lagu wariyo ayaa jirta ibnu khuseyme iyo nin kalea u yimaadeen inay ka qaataan xadiid inay ka qaataan ayay ugu yimaadeen markaasuu dadka waa imtixaani jiray isagao waa indhabeelay markii dambe dadku imtixaani jiray wuxuu dhihi jiray man xafara albaxra badda yaa qoday oo jeexay waman ajra alanhaar webiyaalka yaa socodsiiyey waxaasuu dadka dhahayaan wuxuu rabaa marka in la yidhaha caliy bnu abi aalib ayuu rabaa in la dhaho cali badda asagaa qoday webiyada asagaa jeexay oo socodsiinayo saasuu rabaa in ibnu khuseyma iyo markaa markii hore markaa sidii uu rabay bay u yidhaahdeen may marka yacni axaadiidta ayuu u aqriyey marka hore markii uu axaadiidkii u aqriyey ee u dhameeyey ayuu su-aashaan marka weydiiyey imtixaankiisii buu la yimi man xafara albaxra waman ajra alanhaar markaasay iyagana markay ka qaateen bay waxay yidhaahdeen xafarahu mucaawiyatu wa ajraahu camru bnu lcaas waana ka boodeen marka waana ka tageen marka qisada de qaraabadeedu waxay tahay qof aaminsan maalan in webigu ou cali dureerinayo oo baddu yacni cali jeexay see xadiid looga qaadana waxuuba noqonayaa qofkaasi muslimnimadiiba waa ka baxaas un bidcadiisu bidca mukafira ah waay haddayba markaa tahayba bidco waay oo ayna magaalnimoba ahayn allahu aclam calaa kullin marka aad buu tashayuca haali ugu ahaa ninkan qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cabdilquduus wa huwa cabdullahi bnu cabdilquduus altamiimiyu asacdiyu saduuqun rumiya birafdi ayb wa kaana ayda yukhdiu can alacmash can hilaal bni yisaaf can cimraana bni xusaynin ana rasuula اllahi sal l slama qaal fi hadihi اlummati ummaddan dhexdeeda khasfun ayaa ahaanaya wamaskun iyo waqadfun faqaala rajulu min almuslimiin nin muslimiinta ka mid ah wuxuu yidhi yaa rasuula allah wamataa dalika kaagaasu goorma u ahaanayaa qaala idaa daharat alqiyaanu walmacaazifu washuribat alkhumuur qaala hada xadiidu gariib waruwiya hada alxadiidu can alacmash can cabdiraxmaan bni saabit can اnabiyi sala allahu alayh wali wasalama mursalan isagoo cabdiraxmaan ibnu saabit waa taabici marka isagoo mursala la wariyey qala baabu ma jaءa fi qowli الnabiyi slى اllahu عalayh wali waslama bucidtu ana wالsaacaةu ka haatayni yacni sabaabata wاlwusطaa aniga iyo saacadda waana la soo saaray ka haatayni sidan anagoo isku ah wuxuuna u jeedaa si labada uu tilmaamayo waa sabaabada iyo mida dhexe murugsatada iyo ta dhexe qala xadaثna mxamed bn cmara bni hayaajin اlأsadiy اlkuufiy huwa saduuq qaala xadaanaa yaxya bnu cabdiraxmaan alarxabiyu wa huwa alkuufiyu saduuqun rubama ahda qaala xadaanaa cubaydat bnu lswad wahuwa alhamdaaniyu alkuufiyu saduuqun rubama dallas can mujaalidin wahuwa mujaalid bnu saciid mujaalid bnu saciidna waa dacfi baa ku jira daciif can qays bn abi xaazimi can lmustawrid bni shadaadin اlfihriy qaala rawaahu can الnabiy sal ly slama qaala bucidtu waa la isoo bixiyey fii nafsi saacati saacadda nafsadeedaa la ila soo bixiyey ayb fii nafasi saacati cafwan bucidtu waa la isoo saaray fii nafasi saacati saacadda neefsashadeeda dhexdeedaa laygu soo saaray yacni saacaddii oo markaa yacni neefsanayso yaa aniga la ila soo saaray waxay kutusaaniin saacadda isku mar baa nala soo saaray weeyaan ee marba haddii buunkii la afuufayo iyadoo la afuufayo nebiga lasoo bixiyey waa isla isagii saacaddii marka waa isla socdaan w ayb waa nafas fa sabaqtuhaa waan kasoo hormaray aniga kamaa sabaqat haadihi haadihi tan sida ay tan uga hormartay labadan farood markaa saa isu raaciso middani middan maxay ka horeysaana wax yaray ka horeysaana ayb liusbucayhi aلsabaabati wاlwusطaa qala hada xadiidu gariibu min xadiidi اlmustawrid bni shadaad laa nacrifhu ila min hada اlwajhi ee dadka iyadoo adduunyadii saas u dhammaato saxaabigii camr bnu cabasa uu leeyahay walam yabqa minha ilaa subaabat ka subaabat اlinaa uu leeyahay ayaa haddana dadku ay waxaad moodaa marka in waqti dheer ay joogayaan oo kale ayay ugu dagaalamayaan ayb wasadaqa rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam markuu yidhi furaad ayaa waxaa ka dillaaci doono buur dahab ah dadku marka waa isku dilayaan markaasaa kunkii qofba sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal waa ku dhimanayaan waa ku halaagsamayaan waxbama helayaan mid baa helaayo mid baa helaayo mid qof walbaana marka wuxuu leeyahay lacalli akuun inaan aniga noqdaa laga yaabaa midkaas yacnii nisbada kun qof oo hal qof wax ka helaayo waa nisbe aad u yar waayo haddana dadku waa xusul duubaya kaas inaan aniga noqdaa laga yaabaabaa mid walba dhahaya ninkii marka xaadiro oo waqtigaas joogo iyounan tegin buu yihi nabiga sal ll ly slam ayb dadku marka aakhiri zamankiina waa la taagan yahay marka calaamaadkii baaba dhow haddana saasay adduunyo u rabaan maxay ku dha adduunyadaasi goormay dha ay dhaqanayaan marka goormayse ku raaxaysanayaan adduunyadaasi ayb waa soo qofka uu ordaayo uu ordaayo markuu soo xasiliyo adduunyadii ayuu iska dhimanaya ila cumri dheer buu iyada gelina toddobaatan sano siddeetan sano toddobaatan jir markuu adduunyadii ku helo waa un ka tegayaa mid kale uga tegayaa wax kale ma le axaadiidtan marka axaadiid qofka adduunyada sii yacni necbaysiinaysa qala hada xadiidu غariib min xadiidi اlmustawrid bni shadaad laa nacrifhu ila min hada اlwجhi qala xadaثna maxmuud bnu غaylan qala xadaثna abu dawud whuwa الطyaalisiyu qaala anba'naa shucbaة can qataadata an ana can anasi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wali waslama buciثtu ana wasaacatu ka haatayni waashaara abu dawuuda bالsabaabati wاlwusطى buu ishaaray famaa fadlu إxdaahuma calى اlأkhraa famaa fadlu ixdaahumaa midood waxa ay dheer tahay waa maxay cala اlأkhraa midda kale wax yar waay waxa ay dheer tahay qala hada xadiidu xasanu ariib qala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi qitaali turki turkiga dagaalanka lala dagaalamayo wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay ayb aturku marka turkigan hadda aasiya lwustaa degan lagama wado aturku waxaa loo jeedaa niman markaa indha yar sida xadiidku uu tilmaami doono dad indha yaryar wejigooduna uu daa'iro oo kale yahayo wejigoodu uu markaa wareegsan yahay oo weji markaa dhuuban ounan ahayn tilmaam noocaasuu ka bixin doona ayagaas ayaana turki la dhihi jiray waagii hore axaadiidta marka turki iyo waxaa ka warramayaanna kuwaasaa loo jeedaa ee turkigan hadda meeshan yacni aasiya lwustaa degan maaha inkastoo la yidhaahdo kuwan kuwaasay farac ku lahaayeen ayb qaala xadaanaa saciid bnu marka malaaximtayna ka mid tahay muslimiinta iyo turkiga iyo marka ay dagaalamayaan iyo marka ay dagaalamayaan ruum iyo muslimiinta iyo malaaxim ayaa waxaas oo dhan la yidhaahdaa walidalika marka culammadu waa isku daraan oo waxay yidhaahdaan alfitanu walmalaaxim hal ay ka dhigaan kitaab qala xadaثna سacيid بn cabdالرحman almaqzumiy وcabdالjabaar bn اlclاء wahuwa abu bakr albصriyu la baأsa bih qala xadaثna sufyaan wahuwa bn cuyayna can الزhriyi can سacيid bn الmusayb can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaal laa taquumu saacatu saacadda ma istaagayso ma dhacayso xataa tuqaatiluu ilaa aada la dagaalantaan qowma qolo nicaaluhum الshacaru kobahoodu ay ka samaysan yihiin dhogor kabahoodu tin ay leeyihiin walaa taquumu saacatu saacadda ma dhacaysa xataa tuqaatiluu ilaa aada la dagaalantaan qowman qolo kaana wujuuhahum wajiyaalkoodaba aada moodeysid almajaanu gaashaan gaashaanku waa wareegsan yahay soo maha wejiyadooda gaashaan aada moodeysid almutraqatu laysku garaacay oo markaa layskor saarsaaray almujalladatu طabqan fawqa طabaqin ayb tilmaantaasna marka waxaa iska le qoladan marka tarjamadu lagu tilmaamo turkiga iska le wejigooduna weji wareegsan weeyaan weji dhuudhuuban ma leha ee bacdi riwaayaatna indhahoodu inay yaryar yihiin kabaha dhogorta iyo timaha badanna iyagaa qaadan jireen qolooyinkii marka tatarka iyo kuwaas weeyaan kuwa turkiga la leeyahay qala wfi lbaabi can abi bakrin الصdiq wbureydaةa وabi saciidi وcmr bni tglib wmucaawiya qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala baabu ma jaءa إida dahaba kisraa falaa kisraa bacdahu ida dahaba kisraa hadduu tago kisraa falaa kisraa bacdahu gadaashiis kisraa ma jiraayo kisraana nin kasta oo furs maamulo oo boqor u noqdo ayaa waxaa la dhihi jiray kisraa kisra marka waa waxaa weeyaan waa laqab la siiyo qofka beershiyiinta maamulo madax u noqdo sida qofka maamulo ruom loogu magacaabo qaysar xabashada ninka boqorka u ana loogu magacaabo najaashi najaashi marka iyo kisra iyo qaysar ee aqbaadda qibdiyiinta ninka madax u noqdaana fircawn loo dhihi jiray marka magacyadaasi iyagu asmaa calama maahan oo hadda qof la yidhaahdo waa laqab marka ama yacni jinsi oo kale isim u ah qala xadaثna سacيid بn cabdالرaحman qala xadaثna sufyan عan الزhriyi عan سacيid bn الmusyb عan abi هurayraةa qala qala rasuul الlahi sal اه ly slm ida halaka kisraa kisraa hadduu halaagsamo falaa kisraa bacdahu kisraa ma ahaanayo gadaashiisa isaga waidaa halaka qaysaru hadduu halaagsamana falaa qaysara bacdahu ma ahaanayo waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay macbuudka nafsadeeda gacantiisa ku jirtee latunfaqanna kunuusuhumaa kaydadkooda iyo khasaa-intooda waxa ku jira waa la bixinayaa fii sabiili illahi ilaahay jidkiisaa lagu bixin doonaa qaala hada xadiidun xasanun saxiix meeshan marka ishkaal baa imaanayo waxay tahay kisraa ma baabi-in oo kii ugu dambeeyey waqtigii cuhmaan ayuu dhintay oo markii nebiga joogay kii joogay markuu dhintay ku kalaa ka daba yimid kii ugu dambeeyey cuhmaan waqtigiisuu dhintay qaysarna maunan baabi-in isagana mar walba ruum xukunkoodu waa taagnaay waa jiray xadiidka marka see la yeela marka ishkaalkaas baa imaanayo ishkaalkaas marka culimada waxay uga jawaabeen falaa kisraa bacda hudan ayaa la qeydaa qeyd baa ku jira leanna nebigu wuxuu la hadlayay waa carab ah u badan dabcan marka macnuhu wuxuu yahay falaa kisraa fi lciraaqi bacdahu waidaa halaka qaysaru falaa qaysara fi shaami haddii uu kisraagan uu halaagsamo kisraa dambe oo ardul ciraaq boqor u noqon doona ma jira w leanna nimankan akaasirada ilaa iyo waxay xukumi jireen baxrain ilaa iyo baxrain ayagaa xukumayo ciraaq iska dhaafe dhulkan hadda baxrain iyo qeybo sacuudiga ka mida iyo ayagaa xukunkooda uu ku jira dhankan kalena ilaa iyo tabuuk ruom shaam ayay xukumi jireen hiraqla caasimadiisa xims waatay ahayd xims waa suuriya marka macnuhu wuxuu yahay nimanka dhulkan jazirajasiirat alcarab soo xigo waa ka baaba-ayaan mulkigoodu uu ka baaba-a macnaha xadiidku sidaas wey idaa halaka kisraa falaa kisraa fi lciraaqi bacdahu waidaa halaka qaysaru falaa qaysara fi shaami bacdahu waana saas sida imaamu shaafici ou xadiidka ku fasiray ayb qaala hada xadiidun xasanu صaxiix baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa takhruja naarun ilaa dab ou soo baxo min qibali اlxijaaz ou ka soo baxo xijaaz xaggiisa qala akbarana axmed bnu maniic qala xadaana xusein bnu mxamed albaqdaadiyu whuwa alxuseyn bn mxamed bn bahram albasriyu abu cali almarwaziy yani waxaan ujeeda albaqdaadiyu abu cali almarudi marwaruud ayaa loo nisbeeyey iqat rawaa lahu asxaabu اlkutub sita qala xadaana shaybanu can yaxya bn abi kahiir can abi qilaaba cabdاllahi bn zayd aljarmi can salim bn cabdillahi bn cumar can abihi qala qala rasuulu lahi sal slm satkruju naarun dab ayaa soo bax bixi doona min xadramowta xadramowt ayay kasoo baxeen ayb aw min baxri xadramu xadramowt ama xadramowt baddeeda ayay dabku u ka imaanayaa qabla yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha ka hor taxshuru nnaasa dadka ayay ururinaysaa oy meel isugu geynaysaa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah famaa ta'murunaa maxaad na faraysaa qaala calaykum bishaam shaam ogaada meeshaasaad uga nabadgelaysaan mubaarak fuuri wuxuu yidhi xadiidkan alxadiidu bidaahirihi laa yudaabiqu lbaab xadiidka daahirkiisaan haddii lagu wado tarjamada ma mudaabaqeyna lanna tarjamada waxay leedahay takhruju laa taquumu saacatu xataa takhruja naaru min qibali اlxijaaz dabkuna meesha hadda uu ka soo baxayo xadiidka uu sheega waa xadramowt xadramowtna xijaaz maaha waa yeman ayb xadramowtna xijaaz ma ahna waa yeman marka xadiidka daahirkiisa tarjamada ma is waafaqaya allahuma de in la awila maaha ayb qala wfi lbaabi can xudayfata bni asiid waanasi waabi hurayrata waabi dar qala hada xadiidu xasanu gariibu صaxiixu min xadiidi bni cumar qala baabu ma jaءa laa taquumu saacatu xataa yakruja kadaabuun saacadda ma dhacayso ilaa ay soo baxaan beenaalayaal qala xadaana maxmuud bnu haylaan qala xadaana cabdالrazaq qala ahbarana macmaru can hamaami bni munabih can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yanbacita ilaa ay soo baxaan oy soo ifbaxaan kadaabuuna kuwa been badan dajaaluuna been badanayaal ah isku macno weyaan qariibun min halaaiina cadaduhum tiradoodu qariibun min halaaiina soddon uu u dhow yahay qariibun marka waxaa loo qadarayaa mubtada oo cadaduhum tiradoodu qariibun min halaatiin soddon bay ku dhow yihiin kulluhum mid kasta yazcumu wuxuu sheeganayaa anahu rasuulullahi inuu yahay mid kastaana rasuul allow sheeganayaa ishkaal baa xadiidka ku jiro ishkaalku wuxuu yahay dadka nebinimada sheegtay soddon waa ka badan yihiin marka la tiriyo soddon way ka badnaayeen marka la tiriyo ishkaalkaas culimada waxay uga jawaabaan nebigu wuxuu ka hadlayaa kuwa nebinimada sheegto haddana dad raaco helo ee nin kastoo nebinimo iska sheegtay lagama hadlayo kuwa soddon waa ka badan yihiin laakiin kuwa atbaacda iyo dadka raacayo yeelan doono soddonay noqonayaan zamankaana marka kuwa ugu badan ama dadka ugu badan ee aaminsan nebinimo ka dambeysay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh waali wasalam nebinimadiisa waa firqada la yidhaahdo alqaadiyaaniyatu qaadiyaaniyada qaadiyaaniyaduna hindiya iyo asalkooda oo ahaa markaa hindiya iyo bakistan iyo dhulkaasay ka jiraan dacwona waa faafiyaan oo way wadaan waxaana muasis u ahaa mirza ghulaam axmed alqaadiyaani nin layihaha mirza ghulaam axmed alqaadiyaani mararka qaarna waa xeeladaystaan oo magacyo kale ayay kusoo galaan meelaha qaar magacyo kale iyo waxyaabo kale meelaha qaar ay kusoo galaan qoladaas baa hadda uun ugu daran atbaac aad u fara badan bay leeyihiin isticmaarka ayaana sameeyey iyaga meesha ingiriiska markuu gumaysan jiray shibhi lqaara alhindiya dhowr firqo ayuu ka sameeyey magac diin wadato waxaa ka mid ah kuwan qaadiyaaniyada isaga kuwan qaadiyaaniyada wuxuu u samaystay markii uu shibhi lqaara alhindiya qabsaday oo gumaystay ayaa dadkii muslimiinta ahaa ay la dagaalameen oo yacnii gumaysigaas iyo waxaasay isaga qaadaan ayay ula dagaalamayeen ee arrintaas iyadana arrin madlab sharciyo diini ah weeyaan oo jihaad la yidhaahdo sidaa markuu arkay buu firqadan sameeyey firqadan marka ayagu maxay aaminsan yihiin wax jihaad la yidhaha inuunan jirin ayay qabaan firqad diineeduu ka dhigay magac diineed buu u sameeyey si isaga danihiisa uu ugu gaaro muslimkana u kala u kala geeyo ayb waxaa kaloo sameeyey qolo kale oo ayaguna la yidhaahdo qur-aaniyiin qolo sunnada nebiga inkiraan ayuu sameeyey oo waxay ku leeyihiin sunnada nebiga waqti danbaa la qoray yaa og wixii nebiga ka soo baxay sax inay yihiin iyo in kale kuwaasna waa sameeyey si uu dadka uga shaki geliyo masdaru talaqiga meesha diinta laga qaadanayo sida uu ishkaal iyo shaki uga geliyo ayb meelo kalena de bahaa-iye iyo firqooyin badan buu ka sameeyey firqooyinka isticmaarku sameeyey ka mid yihiin marka iyaga ayb qofka muslimkaana waa inuu ogaado afrikadan waa ka howlgalaan weliba afrikadan galbeedka qaadiyaaniyadu dacwadoodu waa ku badan tahay aaday galaangal ugu leeyihiin dhaqaale ayay haystaan gaaladii dhaqaale ay siinayaan ee imkaaniyaad oo dacwadoodu ay ku wadaan baa la siiyaa qofku inuu aada uga fiirsado waay beri waxaan xasuustaa dad soomaali ah xataa oo arrintaas iyada saameyn ku yeesha ku yeelatay intay iskaga dhigeen dad iska yacnii ahlu tasawuf ah intay iskaga dhigeen magacana ay u beddesheen ayay waxay u maleeyeenba marka inay dadkaasu dad fiican yihiin ayib soddonkaas marka waa soddon iyagu atbaac yeelanayaan qaala wafi lbaabi can jaabir bni samurata wabni cumar qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadatanaa qutaybatu qala xadatanaa xamaad bnu zayd can ayuba can abi qilaabata can abi asma araxbiy alraxabiy can thawbana qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa talxaqa ilaa ay haleesho qabaa'ilu qabaa'il min ummatii ummadeyda ka mida bilmushrikiina gaalada ay ku darmaan oy haleesho ay haleelaan markuu nebigu dhintayna sidaas waaba dhacdayba qabaa'il badan baa diintii ka laabtay soomaa wa xataa yacbudu lawthaan ilaa ay awthaantay asnaamta caabudaan ayb oo hadda lafteeda dadka hijrada dhulka islaamka ka hijroonaya ku yaacayo meeshaas ilmaha ay dhalaan iyo kuway sii dhalaan say mushrikiin iyo gaalo u haleeleen un weeyaan ayb yacnii qofka isagoo weyn lama fiirinayo waxa uu dhalayo meesha ku dhalay iyo waxa ay sii dhalayaan maxay noqonayaan kuwaasay ku diin yihiin wa xataa yacbudu lawthaana ilaa ay asnaamta ka caabudaan wa inahu sha'nigu waxa uu yahay sayakuunu fii ummatii ummaddeyda waxaa ka mid ahaan doona halaahuuna kadaabuuna soddon beenaalayaal ah ayaa ummaddeyda dhexdeeda ahaan doono kulluhum yazcumu anahu nabiyun buu sheeganayaa wa ana aniguna khaatamu nnabiyiin ayaan ahay nebiyada kii lagu khatimay baan ahay qaadiyaaniy qaadiyaaniyada marka meeshaan khaatamu nnabiyiin waxay ku fasirayaan ziinatu nnabiyiina laga wadaa khaatam waa faraanti faraantigu waa ziino waxaa laga wadaa aniga ambiyada ziinadooda iyo quruxdoodaan ahay ee waa laygu khatimay maahan bay leeyihiin allahu lmustacaan wa ana khaatamu nabiyiin ayaan ahay buu nebigu yidhi nebiyada ka lagu khatimay laa nabiya bacdii waabatan nebi gadaashay ma ahaanayo qaala hada xadiidun صaxiix qaala baabu ma jaءa fi haqiifi fi haqiifin kadaabun wa mubiir waxaa ku yimid haqiif dhexdooda waxaa ahaan doona kadaabun mid been badan wa mubiirun iyo mid aad u laaya dadka qoladaa reer haqiif waxaa ka mid noqon doono beenaale iyo mid dadka laayo nebigu waa sii sheegay waana dhacday siduu u sheegay oo calam min aclaami nubuwa qال xdثna علي بن xجri qال أخبrna الفضل بن موسى عن شhريك عن عبد لله بن csm wهuو عبد لله بن csm اليمامي صدوq يخطئ عن بن عمر qال qاla رsuuل الlahi صلى الlه عليه ولي وسلم نبgu wuxuu yihi في ثqيiفi ثqيif dhexdeeda kذاab ayaa ahaan doono mid been badana ah وmbiir iyo mid وxalaago qala wfi lbaabi can asmaءa binti abi bakrin qala xadaثna cabdالرaxman bn waaqid wahuwa alwaaqidiyu اlbasriyu saduuq yglط qala akbarana shariik naxwahu qala hada xadiiثu xasn غariib min xadiiثi bni cumar isagoo ah xadiiث ibni cumar غariib buu ku yahay lakiin xadiiث asmaa fii صaxiix muslim uu ku sugan yahay marka xadiidku waa صaxiix oo xadiidka asmaa a muslim ku sugan ayb laa nacrifhu ila min xadiidi shariik washariikun yaquulu cabdullaahi bni cusaym cabdullaahi bnu cusaym ayuu dhahay wa israa'iilu yaquulu cabdullaahi bnu cismata cabdullahi bnu cisma laakiin waa nin kale wa yuqaalu waxaa la yiaa waxaa la yidhaahdaa alkadaabu midka beenta badan oo nebigu tilmaamayo almukhtaaru bnu abi cubayd waa almukhtaaru bnu abi cubayd mukhtaarkaasi marka ibnu cumar uu seedigiis ahaa ibn cumar wuxuu qabay safiya binti abi cubayd safiya ibn cumar xaaskiisau la dhashay mukhtaarkan nin marka beenaale ou ahaayo markii hore xuseen bin cali markii la dilay ayuu wuxuu iska dhigay nin u gargaarayo xuseen iyo aalu beytka dadkiibuu marka aada cibaaraad aada u dadka ugu soo jiitay ee waxaan raadinayaa buu yidhi xaqii ahlu beytka la dulmiyey tuu is-oysiiyey buu ciidan badan samaystay dhul badan buu qabsaday marka dad badanna way ku sirmeenoo xataa dad ahlu khayr ahaayo ahlu xaq ahaa oo isaga ku sirmay baa jiray oo nin wanaag wada u malaynayay markii dambana uu wax qabsadayna beenlow buu noqdayoo heer wuxuu gaaray uu yidhaahdo gogashaan aan fadhiyo hadda dhow jibriila ka kacay ayuu dhihi jiray been meeshaasu ka gaaray gogashaan aan fadhiyo hadda jibriila goor dhow meeshan ka kacay buu dhihi jiray kadaab marka sidaas waa ninkaas ummad badanna waa laayey daa'iman marka dadka ujeeddada siyaasadeed leh dadka waxa ay u sheegaan marka hore iyo hadhow siday noqdaan waa kala duwanaataa mar walba ummad badan waxaa laga yaabaa inay isaga siranto kuwo kale marka hadda bal ninkan fiiri xaalkiisa walmubiiru midka dadka dhameeyey oo dadka laayeyna alxajaaj ibnu yuusuf labadana reer haqiifay ahay xajaaj ibnu yuusuf isagana dad badan buu laayey sida xadiidkan soo socda uu sheegayo aharkan qaala xadaanaa abu dawuud sulaymaan bnu salmin albalqiyu wahuwa almusaaxifiyu hiqat qال أخبرnا النضر بن شhmayl عn هiشhاm بن xasاn wهuوa الqurdusiy qaala wuxuu yihi أxصw waxay tiriyeen maa qatla الxajaaجu inta uu xajaaج بnu yuusuf laayey ayaa la tiriyey sabran oo u dilay waa inta uu qabtay waay isaga maahan dagaal kuwa uu ku dilay kuwa uu intuu qabtay oo uu isaga goobtiisa iyo xabsiyadiisa iyo ku dhex dilay kuwaasaa la tiriyey fabalaqa wuxuu gaaray mi-ata alfin wa cishriina alfa qatiilin boqol iyo labaatan kun boqol iyo labaatan kun ayay gaa ayuu laayey oo uu ku laayay dagaal maaha weliba oo u gacantiisa yacni inta lasoo qabtay uu ku laayay muxuu ka dheefay hadda marka nin walba ajalkiisa iyo waktigiisii uu ku dhintay dad intii uu dilay nin waktigiisa ka hormaray ma jiro isagiina waa ka daba tegay ayagiibuu ka daba tegay ninka dad laayo laayo laayo laayo fi nihaaya kan uu dilay iyo isaga waa iska daba tegayaan wax raganimo maahan dad la laayo uun qofku inuu qof dilo xaqdarro uun uu qof ku dilo ama uu dulmi ku dilo ma ahan yacni raganimo maahan kaad xaqdarro ku dishayna waa dhimanayaa waqtigiisii ka hormari maayo adigiina waa waqtigaagii baa leedahay waa ka daba tegaysa haddaan adiga adduunyada dhexdeeda si xun lagugu dilinba badanaa dadka baqiyiga iyo gardarrada iyo ku jiro dhibkoodu marka iyaga laftooda adduunyada calaamadaa laga arkaa tan unbuu ku quus qaadanayaa qofka ayb baabu maa jaa-a fi lqarni haalid qarnigii saddexaad wixii ku yimid ayb marka waxaan haynay laa taquumu saacatu ilaa yani xataa kada kada ayaan haynay quruuntii khayrka badnayd buu rabaa inuu marka hadda wax ka sheega qaala xadaanaa waasil bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa moxamed bnu lfadl can اlacmash can caliy bni mudrik wa huwa naqaciyu hiqat can hilaali bni yisaaf can cimraana bni xusayn qaala samictu rasuula اlah sal l slam yaquul khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum kii afaraad buu ku daray markaad uma yaatii min bacdihim gadaashooda waxaa imaanaya qowmun qolo ayaa imaanayaan yatasamanuuna iscayilinayaan oo maal xaaraana isku cayilinayaan wayuxibuuna simana cayilkana jeclaanayo yucduuna shahaadata markhaatida ayaa la siinayaa yucduuna shahaadata ayay siinayaan ay dhiibayaan qabla an yus'aluuha inta aan la su-aalin inta aan la su-aalin ayay markhaatida soo dhiibayaan waa dad marka xaaraan aan u aabayeelayninoo markhaati beenaalayaal bay furayaan iyagoo aan markhaatida la weydiinin bay markhaati furayaan markhaati beena waa dadka dambe oo gadaal ka imaanay qaala haakada rawaa moxamed bnu fudayl hada alxadiida can ilacmash can caliy bni mudrik can hilaali bni isaaf warawaa gayru waaxidi min alxufaadi can ilacmash can hilaali bni isaaf walam yadkuruu fiihi caliya bna mudrik maynan sheegin qala xadaثna الxuseyn بnu xurayf qala xadaثna wakiic can اlأcmash qala xadaثna hilaal bnu yisaaf can cimrana bni xuseyn can الnabiy sal ه l slm fadakara naxwahu ayuu sheegay qaala hada asaxu cindii kana asaxnimo badan agteyda buu yihi min moxamed ibni fudayl xadiidka moxamed ibni fudayl ka asaxnimo badan waqad ruwiya hada alxadiidu min gayri wajhin ayaa la wariyey can cimrana bni xuseyn can الnabiy slى اllahu عalayh walih waslm qala xadaثna qtaybaة bnu saciid qala xadaثna abu cawaanata can qataadata an zuraarata bni abi wfa can zuraarata bni أwfa can cimrana bni xuseyn qaala qaala rasuulu lahi sal ly slam khayru umati اlqarnu aladii bucitu fiihim ummadayda ka ugu khayrka badan waa qarnigii aniga la isoo bixiyey uma aladiina yaluunahum qaala walaa aclamu ma ogi adakara ahaalita inuu sheega am laa uma yansha'u aqwaamun dad ayaa ahaanayo oo jirayo yashhaduuna waa markhaati furayaan walaa yustashhaduuna lagama markhaati dalbaayo wayaquunuuna way khiyaanayaan walaa yu'tamanuuna la aamini maayo wayafshuu fiihi muslimanu waxaana ku faafaya dhexdooda cayinka qaala hada xadiidun xasanu saxiix qaala baabu maa jaa fi lkhulafaa wuxuu khulafada ku yimid caddaynteediibuu u baab yahay dadka khulafadae umarada noqonaya qaala xadaanaa abu kurayb moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa cumar bnu cubayd aلطanaafisiy can simaaki bni xarbi can jaabir bni samura qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waalih wasalama yakuunu min bacdii gadaashay waxaa ahaanayo itnaa cashara amiiran laba-iyo toban amiir qaala wuxuu yihi uma takalama bishayin buu ku hadlay waxbuu ku hadlay lam afhamhu aanan fahmin fasa'altu aladii yaliinii midka aniga ila xiriiray baan su-aalay riwaayada bukhaarina waxay leedahay aabbihiisuu su-aalay aabbihii weeyaan qofka la xiriiro faqaala wuxuu yihi qaala wuxuu yihi nabiga kullun min quraysh dhammaantood waa quraysh qaala hada xadiidun xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri wajhin can jaabir bni samura qala xadaana abu kurayb qala xadaana cumar bnu cubayd can abihi aabihi marka waa cubayd bnu abi umayat alxanafiy ayb wahuwa saduuq can abi bakr bni abi muusa can jaabir bni samurata can الnabiy sal ll ly slama midla hada alxadiid qaala hada xadiidu gariibu yustagrabu min xadiidi abi bakr bni abi muusa can jaabir bni samura riwaayadaas yani waa fardi nisbi ah qaala wafi lbaabi can ibni mascuudi wacabdillaahi bni camrin ayaa baabka ku jira marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa labaiyo toban imaam ama labaiyo toban amiir labaiyo toban amiir in ay la helayo ayb oo ummadda waxaa ummaddayda gadaashay labaiyo toban madax ayay yeelan doontaa labaiyo toban amiir ayb labaiyo tobanka amiir nebigu tilmaanta xadiidkan hadda uu ka bixiyey kulluhum min quraysh waa kow si guud quraysh ayaa loo yidhi riwaayada muslim waxay kusii dartay laa yazaalu ddiinu casiizan maniican biitnay cashara khaliifa diintu ka zuuli maayo ka zuuli mayso inay ku xoogeysanayso oo ay manaco iyo xoog iyo awood ay ku leedahay laba-iyo toban khaliif meeshaana waxaan ka qaadanaynaa laba-iyo tobankan amiir ee nebigu tilmaamayo waa laba-iyo toban amiir oo nufuud iyo awood leh waayo oo diinta ay ku cisoobayso waay meeshaasna fahm waa riwaayada muslim saasay leedahay riwaayada abi daawuud waxay ku dartay tajtamicu calayhim lkalimatu iyadana wasfi kala u labaiyo tobankan amiir nin kastoo ka mida ummadda waa ku kulmaysaa oo waa amiir buu muslimiinta oo dhan u yahay khilaafna ma ma laha saddex tilmaam waa marka waa quraysh diinka waa ku xoogeysan yahay oo dad nufuudi awood leh waaye kelimadooduna khilaafna ma jiro oo ijtimaacu lkelima ayaa jirto xilligaas ay waxay yihiin saddexdaa tilmaan iyo markaan isku fiirina waxaa dhanba shiicada inay baadil ku taagan yihiin aan ka fahmaynaa iyaga marka waxaa la yidhaha alitnaa cashariya la yidhaha itnaa cashariyada dadaa ku sirmaayo xadiidkan iyo ayaka iyo ayay u malaynayaan in ayaga uu ka warramayo xadiidkan maya iyaga laba-iyo tobanka ay tilmaamayaan qaarkood weligoodba madax ma noqoninba ragga ay laba-iyo tobanka amiir u haystaan qaarkood weligood degmana madax kama noqonin xataa muusa alkaadim iyo yacni xataa yacni cali bn xusein iyo moxamed ibni caliyin albaqir iyo jacfar ibn moxamed ibni caliyin jacfar saadiq iyo muusa alkaadim iyo kulligood dad fiicfiican waa ahaayeen intaa iyaga haddana laakiin amiirre ma noqonin xadiidkuna wuxuu leeyahay laa yazaalu ddiinu casiizan maniican bihim haddii la dhihi lahaana dhanka cilmiga iyana dadka cilmi badnaay baa buuxaba ayb oo hadda yacni markaad fiiriso muusa alkaadim iyo jacfar isaadiq iyo cilmiga markay noqoto waqtigooda dad joogo aada uga muuqday baa jiray oo cilmi ku muuqday meeshaa marka sidaa u garan ee midda kale labayo tobanka amiirka labayo tobnaadna waaba macduum lama haayaba kaas isaga kan labayo tobnaad maxamed ibn xasan alcaskari ninka dhalay oo alxasan xasan alcaskariga nin aan ilmo dhalinowba ahaaba sidiisa iyaguna marka waxay leeyiin wiilow dhalay moxamed la yidhaahdo dadka dulmigooda iyo markuu bogi waayey ayuu dhuuntay god buu galay kun sano ka hor godkaasuu ku jiraa ilaa iyo hadda markii uu fursad helow soo baxayaa marka markaas uu soo baxa ayaa a'imadii hore ee aalubeytka iyo cali iyo xasan iyo xuseen iyo ayaa dib adduunyada ugu soo laabanayay leeyihiin iyo waxaa kaloo soo laabanaya acdaa'dooda abubakar iyo cumar iyo caa-isha iyana waa soo laabanayaan bay leeyihiin markaasay la dagaalamayaan waa baatil aan diinna haysanin caqlina aan xataa ku toosnayn marka in la kala garto waayo waxaa xadiidku tilmaamaayo iyo iyaga fataadhugtooda in la kala saaro xadiidku isaga warkiisu waa cad yahay ayb waayahay khulafadaada marka dabcan abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo saasay usoo socdaan ilaa iyo marka ibnu xajarka fatxulbaariga wuu tirinayaa inta ay imradoodu sifaadkaas laga helay wuu tirinayaa laba-iyo tobanka khaliifna hal mar inay wada joogaan maaha hal mar ma joogaan ayb qaala wafi lbaabi can ibni mascuudin cabdillahi bni camrin qaala xadaanaa bundaar qaala xadaanaa abu daawuud qala xadaanaa xumayd bnu mihraan can sacd bni aws huwa alcadawiyu saduuqun lahu aqaaliid can ziyaad bni kusayb alcadawiy wahuwa albasriyu maqbuulu ibnu xibbaan unbaa towfiiqiyey ninkan qaala kuntu maca abi bakrata abi bakra ayaan la joogay taxta mimbar ibni caamir ibni caamir mimbarkiisa hoostiisa ibnu caamirkan marka waa cabdullaahi ibnu caamir ayaa la yidhaaha cuhmaan bnu cafaan ayay ilmaabti ahaayeen oo waxaa dhalay cabdullaahi bnu caamir cuhmaan abtigiisaa dhalay aabbihi caamirna aabihiis caamirna waxaa dhashay nebiga eedadiisaa dhashay nebiga eedadiis ayaa dhashay oo la dhihi jiray albaydaa binti cabdilmualib ayaa dhashay albaydaa binti cabdilmualib marka cuhmaan ayuu wakiil uga ahaa basra magaalada basra oo madax ka ahaa khuraasaan iyo dhulkaasna wou furtay waa ninkii furtay taxta mimbar ibni caamir hoostiisa ayaan ahaa buu yidhi abi bakr abi bakraanna aan la jiray mimbarka hoostiisaan fadhinay wahuwa yakdubu ibnu caamirna isagoo uu qudbaynayo wa calayhi hiyaabun riqaaqun dhar jilicsanna uu wato xoogaa dharka jilicsan marka dhar maahan akhyaar gashata maaha fa qaala abu bilaal abuu bilaal baa marka wuxuu yidhi unduruu fiiriya ilaa amiirina amiirkeenna bal fiiriya yalbasu hiyaaba alfusaaq wuxuu labisanayaa dharka faasiqiinta dharka fusaaqda ayuu labisanayaa bal amiirkeenna hala fiiriyo faqaala abu bakrata abu bakra wuxuu yihi uskut aamus samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali waslama yaquulu nebigaan maqlay oo dhahayo man ahaana sulطaana allahi qofkii ihaanaysto oo dullaysto suldaanka alleh fi lardi dhulka korkiisa ahaanahu llahu allaa dullaynayo saa ha ula khidaabinoo saa ha dhihin amiirkee ninkii amiirka dullaysto oo fududaysto allah isagana ihaanaynayo leanna amiirku dadkuu matalaa matalaadaas marka dadku ceebtiisu dadkay ceeb u tahay dadka dadka uu xukumay ceeb u tahay ficnaantiisuna dadkiisay ficnaan u tahay marka isaga haddii la ihaanaysto oo afkaa lagu taago waxay keenaysaa in lagu dhiirrado haddii lagu dhiirradana faa-iido ma imaanaysa dad uun marka isku boodaya unbaa meesha kasoo baxaya ayb walidaalika marka halkan alimaamu albaqawi wuxuu keenay xadiidkan iyo aharkan iyo markuu keenay sharxu sunnaha ee kadib wuxuu keenay aathaar marka amiir wax loo sheegayo in si rifqiya loogu sheego qaala thawriyu wuxuu keenay aharkan sufyaanu thawri uu leeyahay laa ya'muru sulطaana bilmacruufi suldaanka macruufka ma faro ilaa rajulun waxaa faraya nin caalimun bimaa ya'mur wayanhaa nin yaqaano waxa uu farayo iyo waxa uu reebayo raqiiqun rafiiqun oo yacnii dhimrin badan bimaa ya'mur waxa uu amrayana ku dhimrin badan ayb rafiiqun bimaa ya'mur wayanhaa waxa uu farayo uu reebayana ku dhimrin badan cadlun insaafna ku dheehan ayb kaasaa marka sidaas baa loo farayaa tanna marka macnaha unbuu ujeedaa qaala hada xadiidu xasanu gariib hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed